wafdigana uu hogaaminayay kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahna isku duwaha arrimaha biniaadantinimada ee etoobiya doctor ramis alagrof oo ay wehelinayeen mas-uuliyiinta hay-adaha kale ah unisef unsr un women ocha un d s s un f b a faw iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda hay-ado kale ayaa markii ay soo gaareen xarunta dowladiyaalka soomaalida waxa ay kulan la qaateen madaxweynaha dowladiyaalka soomaalida mustafa maxamed cumar iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda waxaana kulankan looga hadlay sida ugu habboon ay uga qayb qaadan lahaayeen hay-adahani qorshayaasha dhanka horumarka ay waddo xukuumadda deegaanka soomaalida ee dhinacyada waxbarashada caafimaadka biyaha tamarta wax soo saarka beeraha dhisidda kaabayaasha dhaqaale iyadoo arrimaha kale ee kulankan looga hadlay ay ka mid ahaayeen sidii loo xoojin lahaa howlaha gargaarka bini'aadantinimada iyadoo mudnaanta la siinayo sidii dib loogu bilaabi lahaa raashinka gargaarka ah ee horey loo joojiyey haddaba markii uu kulankani soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dowladayaalka soomaalida axmed yaasiin sheekh ibraahim oo faahfaahin ka bixiyey wafdigani ujeeddada ay u yimaadeen deegaanka iyo waxyaabaha ay ka hadleen waxa uuna yidhi ujeeddada ay u yimaadeen halkan waxay ahayd kow inuu marka hore bal isagu soo arko deegaanada kala duwan ee etoobiya inuu soo arko waxay ahayd marka deegaanka soomaalida wuxuu ahaa deegaanka ugu horreeyay ee uu booqday ahayd ujeeddada booqashadiisana waxa weeyaan inuu arko xaalada guud ee maaragtay ka jira deegaanka soomaalida ka jirta hadday noqon lahayd dhinaca biniaadanimada iyo hadday noqon lahayd dhinaca horumarinta iyo adkaynta maaragtay adkaysiga bulshadaba wafdigu wuxuu la kulmay waxaa qaabilay madaxweynaha qaabilay xafiiskiisa ku qaabilay waxaana laga wada hadlay arrimo badan oo ay ugu horeyso arrimaha biniaadamnimada iyo sidii dib loogu bilaabi lahaa raashimadii maaragtay la joojiyey gargaarka sidii dib loogu bilaabi lahaa waxaa kale oo laga wada hadlay sidii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo hay-adaha caalamigu ay qayb uga noqon lahaayeen barnaamijyada iyo istaraatiijiyadaha horumarineed ee dowladda deegaanku ay hirgelisay sida haddaba noolal waarta u helidda dadka barakacayaasha ah oo dhowr sano ka hor la sameeyey iyo mashruucii horumarinta ee shanta sano ahaa isaguna bishii juulaay maaragtay lagu dhawaaq si dadaalada noocaasa sidii loogu heli lahaa maalgelin loogu heli lahaa sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen qaramada midoobey iyo hay-adaha kale ee maaragtay deeqaha bixiyaba sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen arrimahaas oo dhan baa laisla rogrogay waxa uu warbixin buuxda ka siiyey madaxweynuhu xaaladda deegaanka nabadgelyadu sida ay tahay dowladdu sida ay maarata uga shaqaynayso arrimaha horumarka iyo ka hortaga waxyeelada maaragtay isbedelka cimilada arrimahaas oo dhan baa laisla rogrogay waxaan rajaynaynaa ilaah yidhaahdo in maarata booqashadan ay wax ka bedeli doonto waxqabadkii hay-adaha united nationka iyo guud ahaanba hay-adaha caalamka haddaba waxaa xusid mudan in muddo laga jooga afar bilood ay hay-adda gargaarka maraykanka u s aid iyo w f p ay joojiyeen gargaarkii biniaadantinimada waxaana tan iyo wakhtigaasi socday wadahadalla sidii markaasi dib loogu bilaabi lahaa gargaarka maadaama etoobiya ay ka mid tahay wadamada safka hore ee iyagu ka faa'idaysta gargaarkaasi waxaana kowdii bishani sebtembar ay si wada jira usoo saareen heshiis dowladda etoobiya iyo madaxda sare ee hay-adaha u-n-ka kaas oo dib loogu bilaabayo gargaarka ayaa imaatinka deegaanka mas-uuliyiintan uu hogaaminayo kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahna isku duwaha arrimaha biniaadantinimada ee etoobiya doctor ramis alakbrof uu qayb ka yahay dadaaladaasi markaasi loogu kuuragelayo xaaladda biniaadantinimada ee deegaanka iyo sidoo kale sidii dib loogu bilaabi lahaa gargaarkii biniaadantinimada ee dhanka raashinka ee hadda ka hor la joojiyey maadaama deegaanka soomaalida ay ku sugan yihiin dad fara badan oo barakacyaal ah kuwaasoo kusoo barakacay musiibooyin dabiici ah iyo kuwa dad samee ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga